kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan iyo ramadaan kariim inkastoo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya laga dhaxlay dhibaatooyin badan oo aafo iyo waxyeelo gaarsiiyey shacabka soomaaliyeed si guud iyo si gaar ahaaneed ayaa dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah burburka qoyska ee qurbaha oo soo ifbaxay muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii boqolaal qoys oo soomaali ah ay dalka ka qaxeen kuwaas oo ku kala firdhay daafaha dunida islamarkaana ay soo wajahday duruufo adag oo horseeday in qoysas badan uu burbur ku yimaado kaas oo saameyn weyn ku reebay waa lamaanihii kala tegay owlaaddii ay dhaleen xigto iyo xigaalo intaba ayaa ah mawduuca barnaamijyo taxana ah oo aanu idiin hayno kuna soo dhowaada qayb labaad ee taxanahaasi waxaa inoo haya cabdiraxmaan xuseen fare
inkastoo furiinku uu yahay amar dhanka eebbe ka yimid oo xal u ah guurka fashilmay ee lamaanahay ku adkaato inay nolosha sii wadaagaan oo mararka qaarkoodna uu noqdo xalka keliya labadaasi qof lagu kala badbaadin karo ayaan haddana qaybteenna labaad ee barnaamijkeena taxaanaha burburka qoyska iyo qurbaha ku soo qaadan doonaa waxyaabaha sababa burburka qoyska waxaana su-aashaasi weydiiyey abwaan cabdulaahi xasan geni oo ku nool magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykan wadankeeni markaynu joognay iyo wadankani aad buu u kala duwan yahay ninka waajibka keliya laga rabay markuu wadankii joogay wuxuu ahaa inuu soo shaqeeyo hadduu soo shaqeeyo shaqadaha banaanka kasoo adkaado isagaa sanka taagi jiro cid kasta ka adkaa dacmac fara badan dhaliilo fara badan iyo dembiye fara badan oo sameeyana waxaa loogu xilan jiray intaasoo ceebtiisa badanka dadka umay uri jirin hawsha guriga oo dhanna waxaa dhabarka u ridan xaaska waxayna caawimo ka heli jira jaarka tada asxaabta waalidka shaqaalo la qabsado oo u shaqeeya waxaasoo dhan baa jiray oo oo la caawin jiray iminka qurbihii cid alaale iyo cid caawisaa gabadhi ma jirto oo qof walba tiisaa cusbasay qof walba kiraa ku taagan qof walba waxba noloshiibaa ku taagano laysma caawin karo hawshiina guriguna aad bay uga culus tahay wax gabadhu keligeed ay dhabarka u ridan karto qaabkee ayay lamaanihii hore u wada joogi jireen oo reerka uga badbaadin jireen marka ay soo wajahaan dhibaatooyin keeni kara inuu qoysku burburo waa kan mar kale abwaan cabdulaahi xasan ganay mid waa dan laysku qabo waa dani kubaday oo qof baa dhaqaale ahaan lagu tiirsan yahay qofka kalena meeluu qabto uma haysto markaa qofkaasuu iskaga tiirsan yaho dantaasuu ku qaba ayuu iskala joogaa tusaale ahaan wadankeeni oo kale dumarku badanka dee ninkay dhaqaale ahaan ku tiirsanaayeen hadday ka tagto meel kaloo jirta inayna garanayn baa laga yaabaa inay carruurteeda iskala korsato xitaa hadduu ku xun yahay bay u dulqaadan jirtay hadday mararka qaar dulqaadan kari weydana xoogaga banaanka ah ayaa jiray oo waa loo barqaadi jiray bulshada isku ilaalin jirtay inuu reer dunaaba dee waddanka ceeb ku yara ahayd oo intaasay diidi jirtay in gabadh lasoo furo ay noqoto waxaasoo dhan waxay dhaweyn kareen inuu qoyskaasi dhisnaado laakiin qurbuhu ma aha meel uu ku dhisnaan karo qoyskii dani kubadayda ahaa arrimaha dhaqaaluhu door ma ku leeyihiin burburka qoyska waa kan mar kale abwaan cabdulaahi xasan ganay dhaqaale keliya haddii ninka laga filiyey markii hore oo dhaqaale keliya inuu keena uu ahaa halkan kama socon karto maraykan waayo dhaqaalihii meelo kaloo fara badan baa laga heli karaa dawladdii baa bixin karta hadday gabadhi iyo ciyaalkeeda guri baa la siin karaa dawladda la tegi karta gabadha lafteeda shaqo heli karta ninka laftiisa child support laga soo jiri karaa oo carruurtaada teen la odhan karaa marka waxaa keliya ninka looga xilanayaa hadduu dhaqaale noqdo oo hawshii faraha badnayd carruurta korintii mas-uuliyadii badnayd xaaskii ahayd inuu dhaqo dhawo hadduu kasoo bixi waayo iyadana dee muxuu ahaye waxay siisaa dhaqaalaha kale meelaha kale ka heli karta gabadha waxay siisaa kalsooni ay ku dhiirato inay ku tidhaahdo dee haddana hawshaada kale kasoo baxi karay nagu kala lagu kala tago heerka xorriyadda ee lamaanaha midkood door ma ku leeyahay burburka qoyska waa kan mar kale abwan cabdulaahi xasan ganay meel ma wada geli karaan qof bay dani naga dhaxaynaysaa oon wada noolaanaynaa oon wax wada dhaqanaynaa iyo sidaan doonaan yeelaya iyo xor baan ahay taasi runtii waxay keentaa isku dhac weyn oo muxuu ahaye dadka aan ilbax ahayn amaba aan aqoonta badnayn amaba aan diinta wax badan ka ogonayn xorriyadda waddanka taalla aad bay qalad uga fahmaan waxayna keentaan in laga tallaabsado dhaqankii in laga tallaabsado diintii oo tusaale ahaan oo kale waxaa laga yaaba ina gabadhu dayacdo waajibkii xaasnimo iyo waajibkii hooyanimo iyada oo u arkaysa inay xor tahay oy waddanka waxay doonto samayn karto oo ama aroosyo xaflado baadhiyo sheeka tag baluudaha qaar meel shishid lagu cabo in waxyaalahaas ay ka hormariso dantii guriga oo hadhow marka lala hadlana tiraado xor baan ahay waa dhib weyn bay keentaa ama inuu ninkuba dayacda waajibkiisii iyo hogaamintii uu reerku hogaaminayo iyo waajibkii aabanimo inuu dayaco taasina dhib bay keentaa oo balwad uu leeyahay ka horreysiiyo dantii ubadkiisa iyo dantii reerkiisa inuu ka dhigo secondpriorityga amaba muhiimada labaad uu ka dhigo koowaadna uu ka dhigo balwadiisa iyo suugdalkiisa iyo sheekaysigiisa uu ka dhigo amaba inuu khiyaamo ku kaco iyo fawaxish kaloo foolxuma ah ama balwado xunxun uu yeesho sidoo kale waxaan su-aasha waxyaabaha keena burburka weydiiyey weliye aamina muuse weheliye oo degan magaalada london ee dalka ingiriiska marka ugu horeysa waxaan u aaneynayaa oo aan ka dhigayaa sababta koowaad annaga waddan baa laga burburay sidaad og tahaba dadkanu marka ay qaruun dhan waddan ka burburo waddanka keliya maanu burburino wax walboo kale oo ka hooseeyaa la burbura waxaana halkaan ugu nimid qaruumo degan sharciyadoodii samaystay aan kugu diin ahayn aan kugu dhaqan ahayn aan kugu af ahayn waad ku dhex noolaanayaa aad tiraaho dhibaato badan oo kalaa imanaysa dhibaatadii tii dibadda idinka haysatay mooye dhibkii wuu soo guurayaa guriga gudihiisuu imaanayaa wuxuu saameyn ku ku yeelanayaa labadii hogaamiye ee qoyska oo aabbuhu ugu horeeyo hooyaduna ku xigto kadibna carruurtii buu u gudbayaa marka arrimahaas oo fara badan iyo isfahan darro ayaa soo badan ma jiraan dhabayaal kale oo marka dalka la joogay looga hortegi jiray waxyaabaha sababa burburka qoyska waatan mar kale weriye aamina muuse weheliye waxba markaad waddanka joogto oo ad adiga iyo odagaaga isqabataan waxaad helaysaa adeerkaa kaaqab eedda idin dhex gasha habaryar idin soo gurmata waxaasoona qurbaha ma joogaan inta dhinacaan reer ajnabiyaa kaa xiga dhinaca kale reer ajnabiyaa kaa xiga iskuulka carruurta ajnabi kalaa fadhiya marka mushkilada walaal waa iska badanaysaa iyadoo amar ilaahayba toon cid gaara oo hadda loo aanaynayaaba aanay jirin reerka lagu yegleelo si ka fiirsasho la-aan ah door intee la-eg bay ku leedahay burburka qoyska waatan mar kale weriya aamina muuse weheliye marka annaga waxaanu samaynaa badanaa waa isjecelnahay heblaayaan jecelahay hebel waa jecelahay alla labadood alla waa ku dhintaa wixii waa iska dibadda kaasi jacayl maaha marka waa jamasho jamasho waayo waayo qofkan maxaad ka jeclaan karaysaa qofkan waxaad ku jeclaan karaysaa shukaansiga hore layskuma jeclaaba eh ilaan qof walbaba intiisa xun buu reebayaa oo gadaal marinayaa intiisa wanaagsan buu soo hormarinayaa qof walba wuu isdhufdhufanayaa oo waa isxariifinayaa oo wuxuu iska dhigayaa qof balaaya ka dhacday laakiin marka loo la yimaado guurka markay yimaado l oo hoosta loo soo dhacdhacon baa runteenu soo baxdaa dhaqaalaha dawladdu siiso lamaanaha isqaba door intee la-eg ayay ku leeyihiin burburka qoyska waatan mar kale weriye aamine muuse weheliye aniga waxaaba qabaaba dhaqaalaha dawladuhu dadka siiyaan waxaa kaga daran qoysaska soomaalida oo badanaa isku dira waxaa hagbada la yidhaahdo ama sholongo ama ayuuto qofba si u yaqaana kuwaasaaba badanaa midna kaga dhibaato badan baan umalaynaya dhegaysta qaybta saddexaad ee barnaamijkeena burburka qoyska iyo qurbaha waxaynu ku soo qaadan doonaa waxyeelada caafimaad iyo midda nafsiyan ee burburka qoyska ay ka dhaxlaan lamaanaha kala tegay iyo awlaadda ay dhalaan